julaay laba kun saddex iyo labaatan ayaa xafiiskan tudhowrku waxa uu go'aansaday inuu bilaabo baaris fatash ah oo ka dhalatay baaristii hoggaansanaanta sharciga ee laba kun iyo labaatan sidaas awgeed xafiiska hantidowrka guud si uu u xaqiijiyo una hubiyo natiijada hordhaca ahayd ee uu ku ogaaday baaristiisii hoggaansanaanta sharciga ee laba kun iyo labaatan waxa uu fuliyey baarista forensikada ah ee adeegyada bixinta ruqsadda shaqada iyo kordhinta fiisaha isaga oo soo saaray laba warbixin baariseed oo wadata caddaymo qoraal ah iyo warbixin kale oo qusaysay nidaamka qabashada xisaabinta iyo xaraynta dakhliga baasaboorka iyo dalku joogga dowlad goboleedyada lacagta dakhliga ah ee ay qabteen xafiisyada ruqsadda shaqada shaqaalaha shisheeyaha ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo adeega kordhinta dalku joogga shisheeyaha ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda intii u dhexaysay sideedda maarso ilaa sagaaliyo tobanka maarso waxa ay ahayd lacag dhan soddon iyo saddex milyan saddex boqol iyo toddobaatan kun laba boqol iyo lixdan doolar ha yeeshee laba iyo toban milyan afar boqol soddon iyo toddoba kun lix boqol iyo sagaashan doolar oo keli ah kana mida dakhliga guud ee ay xafiisyadaasi qabteen intii u dhexaysay sideedda maarso ilaa sagaal iyo tobanka abriil oo ah muddo shan sane iyo dheeraad ah waxa ay u xareeyeen dowladda federaalka soomaaliya iyaga oo marsiiyey nidaamka s f m i s-ka balse farqiga u dhexeeya dakhliga ay qabteen iyo kan ay u xareeyeen dowladda waa lacag dhan labaatan milyan sagaal boqol soddon iyo laba kun shan boqol iyo toddobaatan doolar taas oo ah cadadka lacagta dakhliga ah ee baarista fatashku dabool qaaday inay ka maqan tahay islamar markaana aan lagu shubin qasnada dhexe ee dowladda taasoo macnaheedu yahay in lacagtaasi ay ka maqan tahay dakhliga guud ee dowladda sannadihii laba kun sideed iyo toban laba kun sagaal iyo toban laba kun iyo labaatan laba kun labaatan iyo kow laba kun labaatan iyo labo iyo rubaca hore ee sannad maaliyadeedka laba kun saddex iyo labaatan kuna maqnaatay xafiisyada ay baarista fatashku qusaysay ee kor ku xusan lunsashada labaatan milyan sagaal boqol soddon iyo laba kun shan boqol iyo toddobaatan waxa ay qayb ka tahay sababta dhiigbaxa dakhliga dowladda iyo cajsiga ku dhacay qasnada dhexe ee dowladda iyada oo taasina horseeday in dowladda soomaaliya qaadato deyn iyo kab si ay u bixiso oo keli ah mushaarka shaqaalaheeda hadduu yahay ciidanka hadduu yahay baarlamaanka iyo hadduu yahay shaqaalaha guud ee dowladda